haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali daja oo inoo soo diyaariyey inalana socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal sida laga yaabo intiina barnaamijkan ku taxan in ay xusuusan tihiin kii baxay toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaan ku soo qaaday gabyaagii la oran jiray faarax afcad iyo tixdii uu ku kala dhigdhigay tilmaamaha dumarka aanu guurkooda u xuslin doonin aan haddaba gabaygii afcad idin raaciyo gabay allaha u naxariistee uu lahaa aw yuusuf cali xilsi oo aw yuusuf barre loo yiqiin galbeedka dhulka soomaalida dadkii ku dhaqan jiray ayuu ka mid ahaa lafagurayaasha suugaantuna waxay ku sheegi jireen maansayaanadii xilligiisa kuwii ugu cadcaddaa midkood aw yuusuf waxaa loo hayaa gabay dhextaankiisu yahay guuraan kala aado oo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii aanu ka barannay allaha u naxariistay abwaankii afka iyo dhaqanka soomaaliyeed maxamed xaaji xuseen oo sheeka xariis ku magac dheera waa gabay sida la yidhaahdo uu wadaadku ku farayaraystay si faahfaahsanna uu ugu soo bandhigay hablihii miyiga ee xilligiisii dhaliilaha ninka guursanaya uu ka eegi jiray ee markiiba uu kaga fogaan jiray sababihii hadday dhowr noqdaan uu hablahaas ku kala dooran jiray iyo tilmaamaha wan wanaagsan ee gabadhii uu ku ogaado amaba loogu sheego uu fardaha kula carari jiray hadhowna yaradka badan ka bixin jiray wuxuu aw yuusuf mid mid farta ugu fiiqayaa afar iyo toban nooc oo haween ah kuwaasoo dabeecaddooda amaba muuqaalkooda dartiis aanu weligiis mehir ku xeri doonin haddii guur la-aan iyo iyagu ay u sinmaanna uu xagga guur la-aanta xigi doono marka uu gabagan tirinaayo ma ahayn nin guurdoonehe aw yuusuf oday buu ahaa siduu isaguba ararta ku xusi doono wuxuu ku waaninayay dhammaan barbaar adeer ama awow uu ugu aadanaa iyada oo sidaas ah ayuu haddana wuxuu si gaara ugu halqabsaday laba kuwaa ka mid ah oo la kala odhan jiray gurey iyo daroor madahaygana dhalaataas ama habeenkaas uu gabayga marinaayo ka agdhowaa kolkaas uu ku bilaabay arar haddiiba laga garan karo gabayga uu soo wadaa ujeeddada uu sido wuxuu yidhi gurey iyo daroorow arrini way igu gamileeye wax igalayba waan uun galgaran gu-iyo jiiraane gelmidhabadka waxa igu wacan hal igu gaaraaye garanna weyde meeshaan qalbiga uga gufaacoonna guddigayga caawaba maqla oo geliya laabtiinna oo wada guntada xaajadaa odaygu soo guurshay gaasgaaska waa lagu lumaa gorokafuulka ahe ha guddoonsan waa kii caqligu gaanka ku ahaaye guribila ninkii doonayee nacaya goombaarta ee guur u jeedow maqal waan ku garansiina inkastoo bilicdu ay tahay waxa ugu horeeya ee waa la joogaba uu raggu dumarka ku kala doorto haddana marar badan baa lagu sirmaayo siduu aw yuusufba leeyahay qaar baan quruxda waxba loogu darin dhabanka oo keliyana ay kaga dhan tahay waa kuwa uu ku tilmaami doono inay yihiin bidhaan gebi ka laalaada oo kor aan dheerayn ay u dhow yahay ragga ku sirma haadaan hoos u dheer inay kala dhaadhacaan guduud looma raaco oo haween gobolba waacayna bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isugaadhay gabadhaa tiraa meelunbaa go-ane gaboodlayda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guuran kala aadam wuxuu rabaa waxba yaanay qurux badnaane gabadh xilkas ah oo markuu soo muuqdo gubashiisa iyo gasiinkiisa oo is-ag yaalli ay diyaar yihiin wuxuu rabaa inan markuu guursado odayada xigtadiisa ah fadhiga uga kacda dabadeedna inta la isu wada sheego sidkii la isugu yimaadaba laga ammaano lagana mahad sheegto wuxuu rabaa haweenay karti badan leh oo howlaha kore ee qoyska inta uu isagu ku foogan yahay ceelka ama casintana uu ugu maqan yahay iyadu kuwa hoose ka furata kagana fillaata midda u soo jeeda daryeelka xoolaha gaar ahaan kuwa guuritoogga ah sida ariga doonka ah awrta lagu guuro ama la dhaansado nirgaha kareebka ah iyo wixii la mid ah wuxuu yidhi gambar lagu fadhiistiyo midaan gaadha fidin haynin ganuunka iyo xeerada midaan goor allaba dhiibin garcadaayadii reertolkay taan u gogol haynin een geedka laga naadinayn guuran kala aado gaargaarka awrtiiyo nirgaha geeda laga reebay guritoogga xoolaha midaan goosanka u diidin een garannin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbantaan halkay gubagelayn guuran kala aadan wuxuu ka digayaa goorna walba haweeneyda dagaal u joogta ah ee waagii baryaba dhiilaysan xiyaalka iyo carruurteedana allaha ka dhigay midda aan cidnaba nabadgelin maalin kastana iyada iyo derisyadeeda la kala hayo amaba gaftooda loo fadhiyo taasina ha idin sheegto intii maalin walba dhiig ay soo gashay bixintiisa la idiin dul joogi lahaa weeye talada gabyaagu wuxuu yidhi allow garowo giirka iyo afka iyo ganafka taagaysa oo qoolka uun kula geldi iyo magaca waxay gaadho gindihii miduu wada nacay ee gacalka fiigaysay goodboodadii laga samray ee goysay ubadkeeda intay dhiig isoo gelin lahayd guuran kala aado mar kalena wuxuu dhallinyarada uga digayaa carmalka waaye aragga noqotay ee mar ama wax ka badan lasoo furay carmalka iyaga ka da'da weyn ee raggii hore turxaamihii ay ku kala baxeen ay weli ku daaban yihiin lagana yaabo kii guursadaa inuuba gacanteeda ku baxo carmalkii hortay guursatay eegeeda soo sidatay oo iga gu weynoo taqaan gaadmo iyo dhuudmo waxay gogasha ii saxartirto oy ilaxilgoysaaba dhowr habeen markii lala goryoo gaax la kala maaro gadaal bay la soo bixi dabaro horuu ugu gaaraaya intay galab iyo aynabi lahayd guuran kala aadam gabagabada gabagiisa wuxuu aw yuusuf si kooban ugu qeexayaa gabadha uu guurkeeda ku talinayo oo ah kuwii oo soo tilmaamay oo dhan mid ka duwan waa gabadha marka ay soconayso tallaabada si miisaaman u qaada ee xaragadeeda lala afjabo dumarka oo idil markay ka foortaana gaasila magac ugu baxo ugu dambaystana intuu ducaysto ayuu eebbaweyne wuxuu ka baryayaa inuu ku galado gaari uu waaga dambe mahadiyo raalliyo caqli badan oo aan weligii ka caraysiin markaas buu leeyahay tallaabada midaan gow ka siin gooray soconayso oon gorobaxayn oo xarago ged isu tuuraynin een dumarka gaasidin giddigii guuran kala aado allow gaaridii loo xisho iyo gabadha loo aayo raalliyo garaad badan midaan iga guhaadaynin adaan gacanta kuu hoos dhigtay ee ha igabsiin caawa buu yiri waa gabay waana ah waase waano aan toos ahayn oo culimmada naftu ay ku sheegto inuu yahay hababka aadanaha wax loogu sheego midka ugu waxtarka roon dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo inta aanan ka bixinse aniga oo ka tiiraanyaysan allaha u naxariistay geeridii ku timid hal abuurkii weynaa cali sugulle ayaan halkan waxaan tacsi uga dirayaa carruurtii uu ka tegey qaraabadiisii intii tiqiinay ama ay soo wada shaqeeyeen iyo dhammaan soomaalida uu suugaantiisii ugu soo halgamay ee abaalka weyn ee aan la gudi karin uu ku lahaa toddobaadka soo socda ayaa haddaba waxaan isku dayi doonaa qaybo ka mid ah murtidii uu inooga tegey inaan barnaamijkan ku soo qaado hadduu eebba idmo